xafladda caleemasaarka ugaas xasan ugaas khaliif oo lagu qabtay garoon lagu ciyaaro kubadda cagta ayaa waxaa ka qayb galay hogaamiyayaasha dhaqanka soomaaliyeed siyaasiyiin iyo marti sharaf kale oo daafaha caalamka ka kala yimid malaaqdeerow yacquub sheekh oo magaca malaaqyada koonfur galbeed ku hadlayay ayaa waxa uu sheegay in dhibaatada soomaaliya ka jirta ay tahay dhaqanka oo lumay annagoo matalayna koonfur galbeed odayaashooda dhaqanka afartan iyo kowda oday dhaqanka koonfur galbeed ah runtii waa arran eedliinka baahanahay soomaalida in dhaqankiya ku dhumay dhaqanka la dhiso arran muhiima aytiyaha ayti soomaaliya afarteeda gees walin isku koy shanteeda gees walin isku koy dhaqanka inuu isu hanaqdo amnigiya hanaqde dhaqanka maybuwa hadda gobolka hiiraan ha roogno dhaqanka hiiraan roogi iyo dhaqanka bokoor roog iyo kan shabeellaha hoose roog iyo kan shabeellaha dhah roogo kan banaadir roog iyonay kan mataqaana galgaduud roog haddiiba iska hiramaano walkastaba si gooni ah liinku wada hadalo mayba fududaada see dhibka jaro sida toos e markiiba in liinku wada hadalo madaxa hay-adda cilmi baarista iyo wadatashiga c r d jibriil ibraahim cabdulle ayaa waxa uu ku tilmaamay in bilow ay u tahay nabadda soomaaliya oo dib u soo laabata waxaan is leeyahay ififaalo nabadeed baa muuqdo in waddanka laysaga yimaado oo loo yimaado in calaamasaar ugaas loo yimaado oo magaalo ka dhacayo oo waddanka qayb kastoo ka mid a isugu timaado waxay muujinaysaa soomaali in wax badan ka soo dhow yihiin waxaan rajaynaynaa ugaaska in ilaahay subxaana watacaala ku guulayo hawsha loo idmaday waxaan rajaynayna inuu soomaaliya isku raadsho waxaana ii muuqata rajo aad u ballaaran waxaan u hambalyaynaa ugaaska ummadda soomaaliya ha u soo ducayso annagana waa u ducaynaynaa in ilaahay subxaana watacaala ku goyo ugaaska axmed cabdisalaan xaaji aadan safiirkii hore ee soomaaliya u fadhiyay magaalada adisababa oo qayb ka ahaa mas-uuliyiintii joogtay ayaa waxa uu sheegay in deegaanada ay nabadda ka jirto soomaaliya uu dhaqanka culus yahay runtii sida looga soo qayb galayna waa si cajiiba ummaddii soomaaliyeed waqooyi ilaa koonfur meel walba isaga timid runtii aad ayaan u soo dhowaynayaa waxaa kaloo runtii iiga muuqda dib inay u soo noolaanayso doorka maaragtay ee dhaqanku sababtoo ah meelaha soomaaliya nabaddu ka timid dhaqankaa culus meelaha soomaaliya burburku ka jirana dhaqankiyaa daciif marka maantay munaasabadda halkan lagu dhegay iyo sida looga soo qayb galay iyo sida loo sharfay iyo sida loo isugu yimid waxay muujinaysaa dib inaan usoo nooleynayno dhaqankayga gaar ahaan dadka ee koonfur degan marka ugaas xasanna waa u hambalyaynayaa beesha uu ka dhashayna waa u hambalyaynaya annagoo dhan waa isu hambalyaynayna waxaa goobta caleemasaarka joogay inta badan duubabka dhaqanka soomaalida ugaas cabdijaliil cali faarax oo ku hadlayay magaca hogaamiyayaasha dhaqanka puntland ayaa waxa uu sheegay in salaan uuga sido ugaas xasan iyo dadka gobolka hiiraan boqorka beelaha puntland anigoo ah ugaas cabdijaliil cali faarax kana soo qayb galay shirka ama caleemasaarka ugaaska beesha xawaadle ugaas xasan ugaas khaliif ugaas rooble wakiilna ka ah boqorka beelaha daarood boqor burhaan boqor muuse waxaan u hambalyaynayaa ama hambalyo gaarsiinaya hambalyadii aan boqorka uga waday aan gaarsiinayaa ugaaska cusub boqorka iyo reer puntlandna aad iyo aad bay kuu soo salaamayeen inaad naga guddoontidna waa jecelnahay insha allah dhammaan dadka reer puntland aad iyo aad ayay ugu faraxsan yihiin guushaada iyo hawshaada caleemasaarkaaga iyo arinta hawsha aad gashana waxaanu leenahay ilaahay ha kuu fududeeyo xilkaagana ilaahay ha kugu asturo ugaas xasan ugaas khaliif ayaa ugu dambeyn uga mahad celiyey dadkii ka soo qayb galay xafladda isagoona ku soo dhoweeyey guddoomiye ku-xigeenka baarlamanka soomaaliya ummadda meeshaan isugu timid waa u mahad celinayaa waxaa kaloon idiin sheegayaa dawladdu waxay ka kooban tahay saddex rukun mikrofoonka waxaan ku soo dhowaynayaa guddoomiye ku-xigeenka baarlamaanka inuu la hadlo ummadda oy mas-uulka ka yihiin waana mahadsan yahay
maanta waa maalin weyn siday sheegeen ugaasyadii hore shacabka soomaaliyeed salaadiinta ummadda soomaaliyeed ilaa hadda waa soo socdaan diyaaraduhu ilaa hadda waa soo socdaan id cid cid kale keentayna ma jirto qof walba ilaahay baa soo dhaqaajiyey waa maalin weyn weeye waa arrin taariikhiya weeye soomaaliya kama dhicin tanoo kale reer hiiraan salaadiintiinna ugaaskiinna soomaaloo dhan baa u soo dhaqaaqday soomaaliya oo dhan xafladan dhaqanka ah ee ka dhacday magaalada baladweyne ayaa waxay noqonaysaa midii ugu ballaarneed ee ka dhacda gobolka hiiraan qiyaastii ilaa boqolkii sano ee ugu dambeeyey xuseen xasan dhaqane v o a baladweyne